barnaamijka wadajirka ah ee maamulka deegaanka iyo gaarsiinta adeega maamulka deegaanka g b l g waa barnaamij qaramada midoobay ee loo bilaabay in lagu xoojiyo maamulka deegaanka oo lagu kobciyo adeegyada maamulka deegaanka ee dhammaan gobollada soomaaliya sida waafaqsan j b l g u n habitet ayaa mas-uul ka ah maaliyadda degmada qorshaynta magaalada iyo horumarinta maamulka dhulka maamulka deegaanka magaalada iyo awood-dhisidda maamulada deegaanka u n habitet waxay ku taageertay maamulada somalilan iyo puntland horumarinta qaabdhismeedka joogtada ah ee maamulka dhaqaalaha degmada kaas oo waafaqsan ajandaha dib u habeynta maamulka maaliyadda bulshada